asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa golaha naintiisigisi golaha codka shacabka soomaaliya golaha codka shacabka soomaaliyeed waxaa marti noogu ah cabdisalaam sankalma oo ah gudoomiye ku-xigeenka bahweynka soomaaliyeeda ku midowday midnimo qaran midnimo qaban oo weliba ay xubno aada u fara badan oo caalamka kala jooga meelo kala duwan ay ku midaysan yihiin waa asasayaashii midnimo qaran oo caawa golaha nineteens golaha codka shacabka soomaaliyeed soomaali weyn uga soo gudbin doona bal hadda lana wadaagi doona fikirka kala duwan ee mujtamaca soomaaliyeed u gudbiyaan dhalinyarada aqoon-yahanada iyo bulshada kala duwan ee ku midowday midnimo qaran golaha nineteen sixty waxaa qaada websaydo fara badan oo labada websayt oo goluhu iska leeyahay waa golaha nineteen sixty dot com arrimaha dot com iyo websaydada kale wada shaqaynta leeyihin sida saadal news iyo puntlandis dot com sidoo kaleeto facebook ayaan ku faasina waxaa caawa markii dhowraa saan hoona idinku sheegay oo caawa golaha ku sugan in badanna mujtamaca golaha nineteen sixty sugayeen waa cabdisalaam jankan cabdisalaam soo dhawow golaha nineteen sixty magacaygu waa dhigood balse marka hore waxaan jeclaan lahaa midnimo qaran dadku in badan bay su-aashaas weydiiyeen goorma asaasta aasaasteen maxaase ugu tala gasheen inaad ku gudbisaan fikradaha kala duwan ee aad gudbisaanse mujtamaca soomaaliyed waktiga ay dhegaystaan siirbaanka idin ka soo noqdaase muxuu yahay maxaase caawa jeceshaha inaad golaha nineteen sixty uga gudbiso ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay caalamka kaga nooshahay soo dhawo cabdisalaam
waad mahadsan tahay dhegood shukran bismi illaahi raxmaani iraxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sayidina maxamed wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin waan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha iyo golaha nineteen sixty meel aad ku sugan tihiinba aad iyo aad baan ugu faraxsanay caawa inaan idinkala soo qeyb galo golaha nineteen sixty oo nin badanna warkiisa hayay runtii golo soomaaliyeed oo soomaali weyna na ah waan runtii dhammaantiin waan idin mahad celinayaa intiinan isxilqaantayo golahan u taaganba midnimada soomaaliyeed haddaan hoos ugu daadego su-aasha aada weydiisay ee ah midnimo qaran goormaada aasaasteen horta aasaaska intaanan u gelin waxaanu ahayn dhalinyaro marka horeba ka shaqaynayay in muddaaba oo social mediaha qeybta facebookan kaga hadli jirnay wadaniyadda dadka waxaanu ka wacigelin jirnay qabyaaladda waxaanu ku boorin jirnay wanaagga ay midnimada iyo wada jirku leeyihiin iyo dhibaatooyinka ay inagu hayaan nimankan hadiyo jeer ku talagala inay dadka kala faquuqaan nimankan bulshada waxaanu aaminsanay soomaaliyeed inay bulshadu meel ay joogaan ba qaliilkay doonaan ha noqdaan waqooyi ha joogaan koonfur ha joogaan bari ha joogaan koonfurta shishe ha joogaan meel ay joogaanba ummadda soomaaliyeed kuwa wadankii jooga iyo kuwa qurbaha joogaaba inaanay mashaakilku bulshada ahayn balse waa mabaadida saan nagu aaminsanayn inay yihiin niman siyaasiyiina kadib halkaas facebookyadeedaanu kaga hadli jirnay midnimada iyo muhiimadeeda kowna qabyaalada inaanu la dagaalano qabyaaladay ku gabadaan oo qabyaalada had iyo jeer waxaan u arkaynay in nimankan soomaaliya kala dilaya ama xitaa cadowga laftigiisu uu qabyaalada inoo soo dhex maro oo ninkan cadowga wataa uu qabyaalad adeegsado adigu waxaanu sidaa ahaanaba markii dambe aan isku baranay facebookyada inteedii wadaniyiinta ahaa waxaanu ku fakernay inaanu samayno wax la yidhaahdo bage aanu samaysano meelna isugu nimaadno kadib waa halkay ka dhalatay fikradan midnimo qaran bishii afraad haddaanan khaldanayn bishii sorry bishii adigu saddexaad akhirkeedii iska bishii afraadun ayaanu aasaasnay ururka midnimo qaran aniga iyo adigu wadaniyiin kaloo fara badan runtii hormuudna noo ahayd qofka wanaagsan mar kastaba in la sheegaa waxa ku jira wanaagga iyo horumarka in qofka wax wanaagsan qabta loo mahad celiyo la ammaano inanta la yidhaahdo jamiila jaamac jibriil facebookeeda waxay kusoo gashaa midnima j j maraykankay ku nooshahay inantaasu waa inan runtii aada iyo aada u dadaal badan wadaniyada inantaa magacaa horta midnimo qaran runtii iyadaa magaca noo bixisay markii hore hor facebookeeda jj midnima ugu qornayd aniga iyo rag kaloo fara badan oo wadaniyiina iyo hablaba oo dunida dacaladeeda kala jooga haddaanu nahay hadday tahay yurub america africa asia meel aanaan haddaanan dambaabeyn aanan kulahayn wakiilo laakiin america aan kalaya in aanaan kulahayn iyo australia australiana waan raadinaynaa inan baa noo ballansan haddaan haddaba u daadego ujeedada aan iyo waxaanu kaga hadalno midnimo qaran midnimo qaran waxaanu kaga hadalnaa kow midnimada ummadda soomaaliyeed oo aanu aragno inay muhiim tahay midnimo la-aan iyo ummadda oo kala tegeedana aanay wax faa'iide ay ku jirin midnimadana muhiimadeeda waxaa dareemi karaa dee intiina imika maraykan kusugan runtii midnimada fifty three states wey u s a halkaa waxay horumarka ku gaadheen magacoodaba wuxuu ka bilaamaaba united states oo unitedkaas daba waa uun isu tag oo waa midnimada oo soomaalina waa waa waxaan u aqoonsanay haddaanu nahay midnimo qaran inay hal qabiil soomaalida yihiin sidii warbixintii lagu cadeeyey canada ee soomaalida d n a ga waxgaasa laga qaaday ethnic d n a test sidoo kale waxaanu kula dagaalanaa qabyaalada waxaanu ka fognahay oo aanaan taageerin maamul goboleedyada shanta soomaaliyeed way nagu soo biiri karaa runtii inkastoo inkay kala horeyso oo aan fogaska saarno bal horta soomaaliya somali republic english go district haddana nagama marna inaan iyadana ka hadalno soomaalida kale wixii dhibaato soo gaadhaya soomaalid soomaalida gobolka sa dastuurka ku qoranba dee constitutionka soomaaliyaba dhulka ay naga maqan ee soomaali galbeed waxaan u aqoonsanahay inuu yahay dhul soomaaliyeed balse naga maqan sidoo kale n f b na waanu ka hadalnaa jabuuti waanu ka hadalnaa waxyaabaha masaajidka ka dhaca balse main focuskeyga waxaanu saarnaa soomaaliya waxaan aaminsanay de inay soomaaliya mid tahay maamul goboleed agteeda ma taageersanin qof maamul goboleed taageersanin laguma soo biiri karo waxyararka noo yaala qof sensitive oo xitaa qabiilku ku wen yahay laguma soo biiri karo qabiilku ma xuma oo ilaahay qur-aankiisa wuxuu kuri inaa tacmaalkum shucuuba wa qabaa'ila waa shay musacarafta isku garataan balse qabyaaladaysta kaana markaanu leenahay qabyaaladayste laguma soo biiri karo qofka waan tooshka marmarka qaar waanu ku ifinaa oo waanu sheegnaa dhibaatooyinka ay wadaan nimankan maamul goboleedyada maamul goboleedyadana waxaanu aaminsanahay runtii inay fikrad gumaysta yihiin oo wixii hadafkee kale saddexaad waxaan kaloo aanu taageernaa xukuumaddan iyo xukuumadihii ka horreeyeyda iyo xukuumadaha iman doonaba nin kastoo calanka soomaaliyeed sita iyo xukuumaddiisa hadday dhalini jiraanna si asluubaysan oo macquula baanu go-aansanay inaanu gudbino balse inaanu xukuumadda taageerno marba ciddii dawladda iyo xukunka markaa haysa because toddobiyo labaatanka noo muddo ku siman baynu soomaaliya maanta haddaana khaldanayn from nineteen ninety up to now ee bilaa dawladdeenu ahayn wax allaalo magaceeni iyo karaamadeni hawadeeni baa la qaatay badeeni baa la qaatay marka haddaan soo koobo inaanu dadka xasuusino uun weliba taariikhihiina aan ka sheekeyno oo uga warano waagii dawladnimada iyo sharaftii iyo karaamadii waayo waxaa jira dad badan oo ku dhashayba dawladlaaantii wixii dadkii labadii kun iyo dhashay ninetyadii oon dawlad soomaaliyeedba garanayn bay macnaha dawlad soomaaliyeed sida kuwa maamul goboleedyada kuwaas dhashay oo kale maamulkan imika somaliland la yidhahdo oo kale waayo dadka sidan imika nimankan maamulka horboodaya sidanay dawlad ugu sheegaan halkaa laftigeeda aniga iyo rag kale oo waqooyi kasoo jeedo oo nugula jira midnimo qaran waanu ku boorinaa inaanay macquul lahayn sidanna dawlad ahayn oo dawladnimo wixii dawladnimo lagu yaqaanay ama dawlad waajib ka saarnaa oo dhan inuu meesha ka maqan yahay marka laga yimaada nabad aan weliba xornimo badan jirin nabadda marka laleeyahay waa nabad maaha micnaheedu meeshaa dagaal ka dhex maayo waa inuu qofka xuquuqdiisii aasaasiga ahayd oo dhan haysto waynu ognahay gobolada iminka ay nabadda lagu yidhaahdo nabaddaa ka jirta isku darba somaliland iyo puntlandba qofku isagoo xora ma sabdiisa kama dhiibin karo nimankan iminka amxaarada wadankeeni dee sida khaldan u isticmaalaya weliba amxaarada markaan leenahay anigu isdhexgal ma diidinin integration ethiopia waynu isdhexgali karnaa ganacsi waynu iswadaagsan karnaa siyaasiyana dee waynu dalan darisnah waaba kuwii soo booqanayay caleemataarka madaxweynaha madaxweynahana ugu tegay balse inaynu yeelano wax lahdo in luqada ingilishka lagu mutual relationship xagga siyaasadda ka yeelano xidhiidh isku dheeli karan xaggan kalena ay naga daayaan waxaan u aragnaa anagu imka inay interfeer nagu hayaan integration iyo interfeer mala waa kala dee kollay ragga aqoon-yahanada ku jira golaha iga aqoon badanba haddaan af soomaali ku sheego faragelin iyo isdhexgal faragelintaanu diidanay waanu arkaynaa faragelin dee saxa oo qaawan oo inagu hayaanan sida dowkadaa berbero kale marka haddaan soo koobo midnimo qaran horta sidaasaan u asaasnay inaan dadka ku boorino oo bulshada weliba dhalinyarada bulshada dhalinyarada u badan aanu kicino oanu dareensino wadaniyadu waxay tahay qabyaalada kala dagaalano xasuusinana in dalabkii imika aada moodid inkastoo rajo fiicantahay hadda dowladan cusub haddana aad muujida inay maamuladani dalkiiba faraha kasii saaraya wanaagsantin
waaya nimo qaran j j gabadha la yidhaahdo j j midnimo labada t v ee la yidhahdo somali cable iyo somali t v soo labada kasoo baxaan show ballaaran ayay ka diyaarisay oo ay kasii jeysaa qof kastiba oo jecel inuu dhegaysto labadaa t v oo si fiican ayuu hadda midnimo qaran uga baxdaa j j gabadheeda ka hadasha j j midnimo gabadha la yidhaahdaa waaya cabdisalaam markaa dhinac kale haddaba u dhigo mujtamaca soomaaliyeed muddadii hadda u dambeysay dawlad baa lugaha loo dhigay uu madaxweyne ka yahay farmaajo rusaarna ka yahay khayre waa laba noo kale dhalinyaro awliya aragtidiisa ku aadan iyo maanta sida adinku u aragtaan dhaqaaqa ay samaysay iyo hadday dib u dhac samaysayba iyo mujtamaca soomaaliyeed maxaad kala wadaagi lahaydeen arrimaha iyaga haddaad timid nima qaran oo atiyaa dawladaan taageerna anagu
si fiican gobonimo horta maanta madaxweyneheena haddaan magaciisa saxlaan maxamed cabdilaahi farmaajo maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo iyo xasan cali khayre waxaan u aragnaa runtii allaha karameeye rag sida adigu baad xustay aqoon-yahana dhalinyaro ah waayo araga kow waxaanu ku taageernay dawladdaas horta waxay la timi dawlad haan labay noqotay tusaalena waxay noogu filan lacagtii sacuudigu uu lahaa ka noqda go-aankiina dhexdhexaadkaayo xulufada sacuudiga taageera waa qodobada aanu ku dooranay ninka la yidhaahdo madaxweyne farmaajo iyo xukuumaddiisaba waxqabadadan ugu dambeeyey ee beryahan dambe oo iyaduna hadday tahay maxaabiistii dhalinyaradii la soo daynayey muddo ku sugan ilaa sideed bilood oo aanay waanu la soconaa runtii haddaana khaldanayn ciidamadu aanay mushahar qaadan oo mushaharkii ciidamada qodobka koowaad oo ah isagana dawlad shacab dawlad shacabku doortay oo ku timi dareenka shacabka markaan leeyahay dawlad shacabku doortay may dhicin one man one vote wax la yidhahdo laakiin dareen shacab mar hadday ku timi dee micnaheedu waxa weeyaan waa dawlad shacabku doortay waa qodobada aan iyadana ku taageernay xukuumadan aan odhan karna xitaa dee dabayl caafimaad bay haydo ka gedisan kuwii ka horreeyey kuwii ka horreeyey dadka shacabka runtii mabay ta iyagoon ogeyn baaba loodhan jiray hebel baa madaxweyneha hebel baa madaxweyne laga dhigay in yar iyagoo tifiyada ka daawanaya laakiin sidii loogu dabaaldegay soomaaliya o dhan looga soo dhaweeyey waanu kula faraxnay ilaa intan waanu kula faraxsannahay ilaa haddana xukuumaddan waxaan u aragnaa inay xukuumad wadadii guusha haysa ay tahay oo wadadii horumarka kolley way adag tahay waddan toddobiyo labaatan sano burbursanaa oo wax kastaba down dhulka la geliyey dee in mar qura lasoo wada kaciyo haddana dawlad halla markay tahay runtii dawlad waxqabadna wasiirkeena maaliyadde master bayle warbixintiisa ugu dambeysay waxaan filayaa inaydin wada dhegeysanaysiin waxyaabaha adduunyadu ay ku xidhisay waxaa kamid ahaa buu yihi haddii xagga dhaqaalaha ayada naga maalgelin lahaa horta inaanu noqono transparency oo dawlad la aamini karo wasiiro la aamini karo oo shacabkana aamineed hayso good governance waxa la yidhaahdo ay la yimaadaan runtii halkaana dawladdu siduu muujiyey wasiirka maaliyaddu waxay la yimaadeen dawlad wanaag sidoo kale imf qodobka kale ku fadhiiso wuxuu ahaa inay lacag ay leeyihiin ay samaystaan sidii ninkii kale dunidu kulahaydna looga daayo sanadkan dhammaadkiisa waxa u qorshaysan sida wasiirkuba iclaamiyey in lacag soomaaliyeed la sameeyo oo la hirgeliyo qodobka kale shan kun buu macay ayuu sheegay oo dawladda shaqaalaheeda intiiba in la diwaan geliyey oo aanay dhici doonin weliba waxaa dhacday oo hore u jirtay sida wasiirku inoo sheegay dad dibidaan ku nool ama meesha doonaanbaha dibidaan ku noolaadaan oo dawladda aan u shaqaynayn mishaar qaadan jirin halkaana in corruptionkii uu ka baxay oo hadda ay soo jeediyeen in qof kastaba akoonkiisa lacagta loogu shugo registration loo sameeyo oo qofka hebel la gartay iminka dhegood oo kale qofkan dawladda u shaqaynaya dhegeed dhegood ma yahay la hubiyo taas waa qodob waa xaggii maaliyaddii oo kor u kacday oo runtii iriir dhaqaalaha hadday tahay dekeda berbere dekeda sorry muqdisho iyo airportka runtii dekeda berberena way iman doontaa anagu inay waxaan maaminsanay dee dhul soomaaliyeed inay tahay oo iyadana transparency sidoo kale ra-iisul wasaarihii oo kormeer samaynaya ilaa habeen barkaynu arkayna mid meeskastaba afarta habeenimo airportkii wasaaradihii dowlad dadkii ku dhex jirto oo shacabkii ku dhex jirto oo mas-uuliyiintii ugu sarreeyay oo shacabkii ku dhex jira cadaaladii maalinta dhaweyto maxaabiistii muqdisho laga soo deynaya waxaynu arkayna xitaa la sheegayay qof shan sano lix sanood ka xidhnaa khaliif uu meel kaga qaxaday ama wax yar oo misqaala darajina cadaaladii ay kor u qaadeen iminka tan ugu dambeysay maxaabiistii dibadday nagaga xidhneed oo dhammaan dowladdu ay ku haw jirtay na soo wada daayo haddana diyaaradba loo soo dirayo wiigaga soo socda soo qaada kuwii ethoobia naga xidhnaa weliba u badan reer waqooyiga gobolada waqooyi anigu aan kasoo jeedo burco iyo hargeysa iyo adigu gobolada waqooyi dhanka kuwada darlaas xamad ergabo dadka cadaaladaha ay ku dhacday oo qaar badan layska xukumayn oo dowladda aan haystay marka qodobadaasaa kamid a iyo inamadii kale ee dibadda ku xidhnaa oo iyagana lasoo wado hadday tahay kuwa Nigeria Ireland tayar ee ku taala Indian Oceanka oo iyagana sida maanta wasiirka arrimaha dibadda uu sheegay een uu u tagi doono oo wasiirka madaxweyne xigeenka iyo ra'iisul wasaarahuna ku kulmeen Addis Ababa Ethiopia caasimadeeda heshiis afgarana halka ay ku gaadheen oo nimanka walaaladeena dhalinyarada Soomaaliyeed ee halka laga soo deyn doono kuwii Hindiya sidoo kale iyo kuwii Mauritius ku xidhnaa kuwii Hindiya waliba xuquuqdooda la soo raacin doono waxyaabahaasaan ku taageernay number one waxaan ku taageernay dowladda dowlad hami iyo han leh waxaan u aragnay markaa inay dowladdana tahay dowlad runtii dadaalaysa rag qurbaha soo maray aqoon-yahana waaya araga sidaasaan haddaan nahay midnimo qaran dowladda ku taageernay kulana shaqayna
waya cabdikalaan waxaa jira dad soomaali oo fara badan oo aaminsan dowlad goboleedadu inay faa'iido keeneen in dadka soomaaliyeed ku kala badbaadsan yihiin iyo aasaasna u yihiin dowladnimo in la dhiso dadkana ay yahay maamulkii oo lagu keenay meeshay joogeen aragtidiina guud ee idinka odhanaysa muxuu ahay dowlad goboleedadu faa'iido badan wadanka uma lahaa maxaa ku salaynaysaa
si fiican horta dowlad goboleedadan markii dowladdii soomaaliya naga burburtay runtii dee nabad baa meelaha qaar ay ka dayeen inay nabad ahaan ay kusii sugaan dowlad soomaaliyeed ifan xitaa haddaan halkaa ku yaro noqdo qolidan somaliland le waanu go-aynaa dibadda markay joogeen runtii sida axmed silaani ba cadeeyey dastuurka snm kumay qorneen wax la yidhaahdo waanu go-aynaa constitution bay lahaayeen wareysyadiisii facebookeega xitaa waan ku hayaa ama dee way ku jiraan youtubeda iyo meel kasta waa lagala socdaa maamuladan puntland markaa markii la aasaasayo waxa loo aasaasayey waxaan filayaa adiga ku dhacda malaa waad ka warhaysay oo waad kamid ahayd in loo aasaaso nabad ahaan oo markii dee dowladdii dhexe meesha ka baxday dowladdii naga burburtay balse iminka waxa wixiiba kasoo guud maray wax kale oo wixiiba ka duwan baaba kasoo hoos kaxayba inay suba aqoonsadeenba inay dowlado caadi caadiya yihiinba sida somaliland oo kaleba oo dowlad kastoo timaada iyaga loo adeegsado cadowga u adeegsado sidoo kale maamuladii oo maanta aan gacanta soomaaliyeedba ku jirinba maamuladan hadday tahay puntland somaliland oo aanu qabno anagu fikrada ah ama siday jaanu u aragno anagu inay gacantii soomaaliyeedba aanay ku jirin oo looga taliyo adisaaba kilalada sida kilalka shanaad oo kale ay yihiin iyo kilalada etoobiya oo kale oo aanad dee xornimaba aanay jirin waayo go-aankii mid ka gedisan baba markii marka anagu waxaanu ka qabnaaba fikrada odhanaysaba inay dee u sababbay maanta ay gacantii soomaaliyeedba ka baxeenba kuwan meesha joogaana ay yihiinba niman u shaqeeya amxaarada ama cadowga soomaaliya runtii oo aanay soomaalinimo ku shaqaynin sida somaliland oo kale iminka waynu arkaynaa hadday tahay dekedii maalintii ugu dambeysay ciidamadan maamulka somaliland nala socotay inay kala warumahayo meesha la yidhahdo darweyne ciidamada lagu tababaro kulley arrimaha ciidamada haddaynu soomaalina waxaynu la jirnay waxaasu arrimaha sirta ciidanka oo kale ama adduunyada waxa la yidhaha top secret ninka waddankanan ku noole faransiiska oo kale markay ciidamadoodu meelaha gaarka ay xusaskooda gaarka ay wataan janan ama corneyl carmala ama spanisha ma soo fadhiisan karo goobahooda secretka ee u gaarka darwin oo kale waa meesha dhahan ciidamadan ku tababarnaa markii ugu dambeysay waxa dhinac fadhiyey jananka maamulkaas ku sheega somaliland janankooda iyo madaxweynahoodaba corneyl ethoobiyan waxaan u aragnaa markaa in meesha de ethoobia ay ku haysato runtii qayb ethoobiaba kamida la doonayo in laga dhigo sidan iminka kusii socoto soomaalidana waxaan ugu baaqayaaba horta haddaan cabdisalaan ahaanahay in arrinkaa aqoon-yahanka soomaaliyeed iyo waxgarabku dhammaantood ay ka kacaan waayo warar badan runtii waan helaa oo hadday tahay culimada iga yimaada hargeysa iyo weliba gaar ahaan burco oo imka aniga igu saboodaan oo idhahdaan su-aasha malahadhow baa laga yaabaa dib baan u dhigan doonaa adigu waxaan kusoo gabagabeynayaa maamulada waxaan u aragnaaba inay gacantii soomaaliyeed aan isu jirin maanta
waayahay cabdisalaam marka la eego dhinaca qabyaaladda oo idinkuaad socoshkii dadka soomaaliyada kala dagaalantahay waa ogna qabyaaladdu wax weeye soomaali qabyaalad baad moodaa waktigii dambe inay u loolamaysay four point five baa loo qiimay waa ogtihiin aragtidiina ku aadan idinka arrimaha qabyaaladda iyo four point five kani iyo qaababkan maamulada qabyaaladda loogu dhisanayo laf ahaantooda seebay fikraad idila muuqataa idinka
runtii horta anagu haddaan nahay midnimo qaran masoo ma soo dhaweynayno waxaa la yidhahaa four point five laakiin wax dee dawlad dambe ka horreeyey buu ahaayo muddo shaqaynayay sidoo kale dawladdan maanta waxaan u aragnaa inay four point five kii qayb ka mid a ay meesha ka saartay ma haddaad u fiirsasid cabinet ministerkooda ama wasiiradooda kumay imanin four point five sidoo kale dee ra-iisul wasaaraha oo kale waxaan odhan karnaaba madaxweynuhu si xora reeraha iskolley qabyaalada ma fiicna dad baa markaa laga yaabaa inay iyagu rabeen malaa inay isku waday hadda dawladdan waxaan u aragnaa inay four point five ay qayb kamida ay meesha ka saareen anigu four point five nama soo dhaweynayno dawladdana waxaan rajeynaynaa in ama sideedaba soomaali sanadada soo socota ay four point five ka gudbaanba
waa gartay dowlad goboleedada maadaama caalamka kaleeto dad fara badan idiin joogaan waan arkaanuun niman fara badan oo qaar germany jooga qaar meelo kale jooga australia australia gobollo kale jooga waan arkay gabadha jeje waan arkay adigu adiga france jooga dad fara badan meelo meelo badan idiin jooga dalka soomaaliya gudihiisa xiriir noociyaa isaga la leeyahay
si fiican horta soomaaliya qaybta soomaaliya ee aan odhan karo waxay ka madax banaan yihiin amisomka saalaha joogto maamuladan ethoobiyaanka kama faragelinta ethoobiya ayay ka madax banaan muqdisho hadday tahay waanu ku leenaha wakiilo toos noogu soo warrama halkaana kasoo noqda kasoo gala dagekeyga warbaahinteeda halkaa kala soo riidha maamulada kale hadday tahay waanu ku leenahay garoowe balse ilaa hadda waxaad moodaa inaanay toos soo shaabixin maamulkan somaliland dad badan baanu ku leenahay runtii waxaan odhan karaa maanta cabdisalaan ahaan haddaanan dambaabeyn dadka hargeysa iyo burca ku nool majoritigood fikradeeday taageersan yihin balse dadkii culays baa haysta waxaa loo samaystay ciidamo la yidhahdo r r u kuwa ethoobiyaana maalin dhaweyd oo aan saa usii fogeyn oo aanu runtii arrinkaa waxaan rabaa inaan ummadda u sheego waxaanu ka geysanaa tabaarucaadna waanu geysanaa oo burcaanu ka geysanay markii shuban biyoodku uu ka jiray sidoo kale dhowaan wii ka hor waan youtube-ki waan kasoo diri doonaaba waxaan tabarucaad ka geysanay meesha la yidhaahdo borame maamo dad xanuunsanayo adigu qoys uu dhowr qof ka waalan yihiin waxbaanu ka geysanay halkaa markaa jaamacadda camuu dhalinyaraan ku leenahay khaasatan weliba anugu qaar aan isku qoysnahay baan ku leenahay wuxuu iisoo duubay dhalinyaro xoogaa ahoo midnimada taageersan oo maam oo leba waana la cabuliyeyba balse securiskooda awgood baan isaga da isaga daayay inaan baahiyo iyagu baahiyeebay igu dhahdeen waan baahiyey waxaan ka fekeray dhalinyarada maanta maamulkaa haysta mid qaar kamida miyiga ka yimaadeen sida magaalada beledhiig oo kale laascaan oo kale qaar ka yimid ee gobolkaa fog oo jaamacadda laga yaabaa inay xoogaa yar kuwan tuugtaa meesha haystaan tuugbiyo ama sorry kooxdan adigu meesha ka talisa anagu waxaan u naqaanaa inay dadka dee aanay waxba u qabanay ay xoogaa lacagta ka yara bixiyaan markaad securitkooda daraaddeed baan uga saaray midiyaha balse iminkadan laftigeeda waxay ballanqaadeen dhalinyarada reer borame inay iyagoo fara badan oo tiro badana ilaa dhowr boqol oo qof waa shan kun oo inan baa dhigta jaamacadda oo soomaali oo dhan isugu jira waqooyi koonfur bari meel kastaba adigu ilaa laba boqol ilaa dhowr boqol iyo konton bay ballan qaadeen inay intay shir jaraa'id ama wax iska soo duubaan ay iisoo gudbiyaan iyagoo calankooda inay jirto soomaaliya waxaan kaloo ogahay oo warbixinadu igu soo gaadhaan reer burco iyo reer hargeysaba in guryahooda dadka calamada u yaala waxaan leeyahay reer booramada inay dadka calankii soomaaliya uu guryahooda u yaalo balse ay kala baqanayaan maamulada meesha ka jira cadaalad darrada iyo caburis ku haya haba u badnaadaan boorame oo kale iyo burco meelahan adigu runtii anigu hadal la xidhiidho waxaa u badan burco iyo boorame hargeysana xidhiidh waan ku leeyahay wakiilana waanu ku leenahay oo warbixinada waynoo soo gudbiyeen iyo waxa si wax u khaldeen laakiin ilaa hadda dee qof sidaas oo kale lees halkaa usoo fadhiista ma jiro balse waa diyaar annagaaba arrimaha secuurityka daraaddeed ayaanu uga mid kalena way jirtaayo ummadda waqooyigu waxay sugaysaa dadka shacabka dowlad soomaaliyeed runtii doodaha ugu badan ee imanaya baa waxaa dhalinyarada odhanaya ayaa odhanaysa waarnimo yahow hadiiba aanu dee kuwan ku kacno dee xaggaana dowladba ma jirto soo inaanu dowlad sugno maaha oo dowladnimo sugno sidii berigii maxaa- maxaakiimtii oo kale lixdii bilood dee hargeysa iyo burcaba wayna joogeen dadku waa ka yaaceen oo kii muqdisho isugu tegay marka horta saas weeyaan xidhiirkaan la leenahay xidhiir badanna waan la leenahay gobolada soomaaliya oo dhanba
waaya cabdisalaan maxaa mujtamaca soomaaliyeed ee golaha nineteen fifty hadda ku jira ku dhegaysanaya iyo kuwa kaa dhegaysan doona watanada facebookyada soomaaliyeed maxaa jeceshahay maanta inaad ku tidhaahdo maxaa fariin ugu diraysaa
waxaan u gudbinayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed horta kow inaan allah inaan raxmaankaa ku xidhnaano marka labaad waayo qofka hadduu ilaahay si toosa ugu xidhay oo qalbigiisu taas yahay waxaan aaminsanahay inaanu qadyaaradaasu aanay ku weynaanayn oo qofku xadhigga ilahay horta ku xidhmo ilaahay baana qur-aankiisa inagu faray oo wuxuu yihi waxtasimuu bixablaahi jamiican walaa tafaraquu waa waxa- waa kalaamkii ilaahay weeyaan waa han kala tegtegin oo xadhigga ilaahay wada qabsada tafraariqu ilaahay ma jeclaa maadaama inaguna dad isku diina isku dhaqana isku dhula isku xidid soomaali anagu waxaan soomaali waa afarba dadka soomaalida waa xidid iyo xigaal iyo qoys iyo qaraabo maadaama qoys iyo qaraabo iyo xidid iyo xigaal aynu nahay inaynu iska dayno horta kow saboodka iyo taageerada aynu siino maamul goboleedyada runtii inaga ku dhayno qolyahana dibadda jooga waynu saboodnaa waynoo yimaadaan gaas baa inoo imanaya silaan inoo imanaya waynu sacabsanayna dhaqaalay siinana moral siinaysan inay horta taageeradooda la joojinaba dawladdeena aynu bur istaagna maanta waayo labiyo toban milyan baynu nahay kursi hal qof baa ku fadhiisanaya dhammaanteen inama wada qaadayo xukuumad iyo dalkana aynu kala saarno maanta xukuumaddan madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo hogaaminaya waa xukuumad way timi insha allahu tacaala waqtigeedu marku dhamaadana way tegaysa laakiin dalku intuu yimaado haddana tegi maayo dalku inoo joogaya dowladdii maxamed saad barro maanta iyo xukuumaddii kacaankii waxba kama hayna laakiin soomaaliya waa taas weli way jirtaa in dowladnimadana la taageero qabyaalada laga tanaasulo dadkana lagu booriyo midnimada horumarka iyo wanaaggana waxaynu ku gaadhaynaa midnimada qofka waa inuu isweydiiyaa soomaaliga aan ugu boorinaya maxsuulka ka soo baxaya qabyaalada marka iminka waayo maamul goboleedadan waa qabyaalad qabi- reerheeda waa reerihiunbaa maamulada somaliland puntland shubbaland reerihiunbaa samaystay waxa ka soo baxaya waa in la isweydiiya balse midnimada maxaa kasoo baxaya midnimada cudud awood baa kasoo baxay dowladnimaduna m- waa dalad horey inooga burburtay dowladnimadu dal- dalad dadka oo dhan wada hadsanayaan oo wada deeqay dowladnimada markaa aynu berber istaagno runtii nasiib darana u arkaa horta qarnigii koob iyo laba- koob iyo labaatanaad ama labada kun iyo todoba iyo tobankii inaynu isku wacyigelinayno ama isu sheegayno mid- mid- eh, muhiimadda ay midnimadu leedahay wayna ognahay carab africa wuxuba way iska dhaafeen dhibaatooyin kale way ka jiraan laakiin qabyaalada way iska dhaafeen midnimana dee wadankaa maanta subar baawarka sheeganaya adduunyada ugu awooda weyn waa fifty three states midnimada uu halkaa ku gaadhay mid kalena soomaalidu maskaxdaa ku qabato etoobiya maxay raadinaysaa sidan dhul ballaarsigay raadinayaan inaguna dhulkii baynu rabnaa inaynu qabeel qabeel u kala boogoorsano dhulkeena ilaahayna siiyey oo aan weliba etoobiya oo inaga dhul ballaaran kaba aynu anaguna qabyaalad ku wagogoynayna markaa ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay war qabyaaladaynu ka tanaasulna runtii mashaakilka ugu badanna waxa weeyaan waa hogaanka weliba hogaanka oo dhan maahe waxaan anagu aaneynaya cabdi saan ahaan hogaankii soddonka saneyna soo hortaagnaa ee fashilmay siyaasiyiintaasaa mashaakilka badan nagu haya kuwaana aynu ka taxadirno nimankaa maanta cusub aynu taageerno waayo ummaddu hadday hogaan wanaagsan hesho horumar bay gaadhaa iyo khayrkeedna way la saan qaadaa balse haddii hogaanku ka xumaado ummad way hoogtaa way baadaa khayrkeedna way ka hadaa waanay tabtaa runtii dee hogaan la-aanna adduunyada dunidu waa waxay ka maarmi weyday hogaan la-aan hogaankana hala taageero dow- markaan le hogaanka hala taageero waa dowladdan maanta hala taageero iyo xukuumaddan aynu u ducaynayna kaa ummadda soomaaliyeed fariintaasaan u faraya ayaan faraya
waaya aad iyo aad baan kuu salaamayaa waa cabdisalaan gentleman oo inagala socday dalka faransiiska oo ah gudoomiye ku-xigeenka midnimo qaran mujtamaca soomaalida caawa kala hadlay golaha nineteen sixty waayahay aada baan ku salaamaya